bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan oo aysan hamiinkasta kula dareersan raadiyo warsan markila ku reeba hamiinamada jamaada ee sabtiga hoydaasa hamiinamo qamiisu jamaaha galaayta taariikhdan iyo keedanta labaatiyo sideeda bila afraad sannada labada kun iyo labaatanka qodobadooka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada weliba ku mid ahaa wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirshe iyo soo kaleeta maamulka degmada baydhabo iyo maamulka qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed oo ku hadalay sidii lancaabi lahay dadka ka dhaqan xerooyinka barkaac xili roobabka guga ku bilaabadeen deegaanadan koonfur galbeed barnaamijkay ka dheegi doontaan kulankaas walyaabayaha ku bahi saasaato weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagad dowladda sacuudiga oo soomaaliya muddo lix bilood ku bacdan fasaxday dhoofiyoga xoolaha nool ee dalkaas sacuudiga oo dowladda boqortooyada sacuudiga horaan ha ka dangeliyaday dhoofintaas barnaamijkay ka dheegi doontaan saasaato weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagad daa'ir amiin jeyso xildhibaan ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo si kulalan ku jawaabiya hadalha kubay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland iyo madaxweynaha maamul goboleedkaas puntland siciid cabdulaahi deni may haaye hadalkaas jawaabtu isku biyina meeta barnaamijkay ka dheegi doontaan saasaato weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona hoo ilaahay karaal nagad wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle markiin ka horeyta ku hadalay faafoga cudurkan corona virus iyo oo la ogsoonyo cudurkaas in saameyn ku weelada gudaha dalka soomaaliya xusidna mudanta inuun dhimida xildhibaan ku tirsan maamul goboleedkaasi hirshabeelle barnaamijkaasiin qodobadaas iyo walaagahanaysaad iyo barnaamijka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasin saarintisin kula dareersaay dhinacsanaadan weliba gacanweynku jeysada haya cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaad a ku dhowaada akhyaar ee barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleetana akhiyaaray ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka horreeye barnaamijka hoosin qobada wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee xiriirka caalamiga dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed madow nuuno maxamed iyo waliba sugeega kulan la qaaday maamulka degmada baydhabo hay-ado samafalka iyo soo kaleeta guddoomiyaha guddiga barakacyaasha iyo qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walina kulankan oo qaaday muddo saacado ee lanku hadalay sidii lan caabii lahay dadka ka dhaqan xerooyinka barakaca saameyna ku weeldhaday roobka guga oo ku bilaawday deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya sidoo kaleet walibaa lanku hadalay kulanka saameynta ku weeldhada kole dadka barakacyaasha eh xanibaada la saaray bulshada ka dhaqan gudaha dalka soomaaliya sababo lakugu absiqabo faafoga cudurka coronavirus kulanku markaa dhammaaday weliba warbaahinta waramay walyaabiha kubahin kulankan ku warbiyey guddoomiyaha qaxootiga iyo barakacyaasha deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir cali watiin iyo soo kaleeta guddoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin axmed biikole iyo oona sharxaad gubiyen kulanka walyaabihii lanku hadalay iyo soo kaleeta kaalinta maamulka koonfur galbeed inta eedinaytay habyooga dadka ka dhaqan xerooyinka baraka iyo qorshaha landejiyey sidii dadkaasita walanku gobada lahay shirkan jaraa-ibgeeka oo laka gobada xafiiska gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada baydhabo shirkaasaytii una usan qaabilsanayn waraysigan inuuna kubiina jawaab maadaama dhibaatooyin badan dhiyeen oo ka saabsan arrimaha dadka barakacyaasha haddii la fiiriyo barakacyaasha oo degan deegaanada wali in qaybsanyinaa dhowr qaybood qaybta koowaad oo ah dad warqado iyo on la hayna degeen warqado heliisanka yaraan shan sano ilaa toban sano saxiixadeen iyo iyonaylanka dhulka isku le taasoo ogaal guddigii qaxootiga iyo degmada maamulje oo markaato ku ah iyo mid wali jirtee heliis balan la galna oo oral leero afka qalaad midna waa qoraal oo ritan ah midna wala waa qofka isku degin isoo lamba n weydiina ama wali degeen dhismo dowladeed ama wali degeen meel banaan oo qof isku leeyey kaas wali in nuglaadeey dowladda iyadoo unturaasa dadka nugul laakiin dadka dhuljo iskule madiihan baahdan qoraalnan la hayna eediyo eediyo wali anfududaadaase lankii qaxootigaaya in la barakicey dhulutee warqado ka qoran qaaryo dadkii iyagoo markaas damac dhulka qiimad ay korankahay aragayaan iyo wali suubiyaayana dadkiiya barakiyayaan igoo ku gudubow sharcigii iyo ka saxiixeen iyo nay qoraaladii oo markaatiir leh haddaba bili janaayo oo sanadkan ilaa iyo bilo maarso rubacin ka horeeyey sanadkan tirakoobkii la sameeyey intii iska bara kacday wal waa toban iyo sagaal meeloodu toban iyo sagaal kaamo toban iyo sagaal kaas kaam wali ka wali ka koobayina mardi la ku saara si dukumid ah ya wali ah dhismo dawladeed ama dhul dawladeed tumidlita kale waa wal oo dad private isku leew tirakoobkii markii la fiiriyo lama kun saddex boqol konton iyo lix waa shaksi ahaan markii la fiiriyo toban afar kun boqol soddon iyo liwo marna qoys ahaan marna tira dad ahaangu marka dadkaasi in isku guuraa wali iska jirayna dad qoraaladii iyo dadkii ku saxiixdeen ka haysdan iyo dad qoraalo lan ka suubinoo dhul isku degnaada madii ambaahaya la sinkukiya ah dad kaloo wali jiray todoba kaam oo cuskan eeraboorka oo amni ahaan lahanku amar lansii in dhammaantii on hayna dadka deegaanka naftabja taas dowladda wali ku codsanay maamulka iyo guddigaba wali la suubiyey khafiifin oo dadkaas nugul lanka turaw qaar ku mid eena wali heleyna dhulul meelaasan dhowya ka wareegan taas dhibaatana ku teegan tan shakhsiyaadka isku leeya dhibaato ku teegan tatan dowladda hige oo dadkana haku la eri ha ku dhagaageen dhiniga eeraboorka oo amniga ah shileediyo mahayna intii eeraboorkaas ka dhow amni ahaan tallaabo ayaa hayd haddana guddoomiyaha degmada ahna magaalada iyo anna shir guud una ku qayb galni wali codsin jeedinay in la takfiifiyo taasna way khafiifiyey qaar ku mid ana meelo ku dhagaageen meelo kali degeen macnaha way ku khafiif markii laha way muddada iyo lan dheerayay yaa una codsani ilaa iyona in sadabilood lanku dhig urinta ka fadhiyada sida meelaha gudoomiye ku-xigeenka commissionka iyo wariyaasha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaame salaam kadib way umaleeya shirka jiraayid way ka hadlay commissionka soomaaliya markaa fiirida meelashileediye qahootooka badaya number one-ka iyo muqdisho waay meelo lamaadna waxaa way baydhabo waay adduunyansi warqabtaba marka dadkii oo mas-uuliin tahay kaamabka madaxa kahaaya warqadaa saxiiyeen bersho qoraalaan muxuu ahay shan sano lix sano toban sano yaa saxiiyeen dadka dejiyeen way kacaaleen walma la dhaayso maxay wala dhulka dadkan dajeen ujeedadu ay tahay iyo yaani maxaa qaxootigaas meelaha degi ka faa'iideysadaan si walan karaan laakiin isbedelka tiyo sheena way taa in iyo Iran qalku guuray weeluna saxiini ana taasay ana habon ma ee dowladda ma ogol ee hay'adda ma ogol anuu ma ogolin waakiyaalana dhulkaas way ka yaala baydhabo qofkii markii hore waan ogolaaday inuu sartan halow guuray era warqad saxiix waynaqadaase tilaabo dowladeed in la qaado dalku weelow lankii hore musiin ballan qaaday waan saxiixna laakiin ballan qaaday musiin markaatiisa la hele waa la dabagale way lisaday dhulka haddii ka edaata inuu sameynaa markore dadku deji haddana ku guuray leeyahy usiin malku helo hata waylaka jara yacni marxalad adduunka oo dhan masiibo rabaaniya ka socota waylaka jara waligii soonkii yaa yaalaka jara yaa la galahay maadaama muxuu ahay adduunka oo dhan qabad saaranto dhibaato taala mala maahan in meel eraagis muxuu ahay dadka ahootiga la barakiciyo oo meelihii degan halka guur halka guuri leh waa nidaam faylmaa
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshola stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwidiyo arlaadun baydho ulbaabadii lakabanaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewu stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa maleh agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw maleh be ragaysnamay ka deero bystar business center electronic enwel adag malayasa australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayeen eniga kulu taladayan carwo bystar agabka stationariga oo irbadoon kumoganayna carwada lanka seedow bystar business center nadar walba mobel niclo ilaa iyoonay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariimo eh oo weliba jumli tafaariig bale bystar business center raadiyaalka ambarfaayarada sameecado masaajidada oo tayi leh galabayowka hafiise oo tayi leh haliinkona unkumoganayna fiili koronto isoo lara dhalooyin falaad yar iwiin bale mishiin idin ahoo dhuhulkiridlan eraane madoobiikishwadaaso atarle ka darsaaso arabtiismankaisla dhobsaaso madoona madaga ka unsadaaso arabtiisnadaliyaabasa mukeef casri oo manka meelo boji meelika hirow malelang eraana meelba meelo manka meeli adafada adaleeku jeysidaaso afarlawaad lahoda dareeraw abula biileeraw olaka dhigow shaashido kumbiitare i mobele daboolshay burush lahoo madoo dharkaaka dhigadaaso madoonahii bontibal warles sameecado makorofanadiyo waarleska eh gast freezer suber
qaybaga hore barnaamijkan kulanka warbaahinta warsaniyo dhugusaaytana qeeray dowladda sacuudiga muddo lix bilood ku bacd waliba ayaa ogolaatay in dowladda soomaaliya iyo dalkaasan dhoofida xoolaha nool iyoona horaan hakadlan geliyey dhoofyooga xoolo ku koyo gudaha dalka soomaaliya oo soomaaliya haytay dalkan ka badan ee dalkaas sacuudiga in dhoofiyow xoolo nool wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda soomaaliya mudane xuseen maxamed xuseen badni iyo weliba wasiir jaraid magaalada muqdisho geeg goboday warbaahintan ku warbiyey dowladda sacuudiga oo fasaxday muddo lix bilood ka bacda dhoofyooga xoolaha nool soo kale weliba wasiirkuus sheegay in dowladda soomaaliya muddo soddon maalmood gudaasho hadalanka baahaya in dalka sacuudigan dhoofiyan lix boqol oo kun oo erin iyo soo kaleeta boqol kun oo geel oo caafimaad qaban wasiirka weliba soo kaleeta hadalshay ka daray in wasaaradiiyo diyaaradii maylogila ka baari lahay xoolo landhoofiyow dalkaas sacuudiga dhinac kalena baaq undiri ganacsatada ganacsataas xoolaha nool in iyo ku faa'iidaysadaan dhoofiyowga xoolaha nool maanta oy taariikhdu tahay saddex labaatanka bisha abriil laba kun iyo labaatanka waxaan shirkan jaraa-id u qabanayaa in aan bulshada la wadaago furitaanka xoolaha soomaaliyeed ee loo suuqgeyn jiray dalka boqortooyada sacuudi arabiya kadib dadaal ay sameysay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyadoo wada shaqeyn wanaagsan iyo taageero ka helaysa wasaaradda bey-ada iyo beeraha ee boqortooyada dowladda ee boqortooyada sacuudi arabiya waxaan halkan ugu mahad celinayaa anoo ku hadlaya magaca xukuumadda federaalka ee soomaaliya boqortooyada dalka sacuudiga oo hormuud u yahay khaadimka labada xaram ee shariifka ah malik salmaan bin cabdilcasiis iyo wasaaradda deegaanka beeraha ee boqortooyada sacuudi arabiya madaxdeedii oo runtii si niyad sami leh noola shaqaysay muddadii lixdan bilo lixda bilood ahayd ee howshan aan ka wada shaqaynaynay ilaa ugu dambeyntiina ay miro dhal noqotay sidaad la socotaan xoolaha waa lafdhabarta dhaqaalaha dalka islamarkaana ay ku tiirsan yihiin qoysas badan oo soomaaliyeed haddaba xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay dadaallo badan u gashay sidii suuqaqii horey u jiray loo soo celin lahaa suuqaq cusub oo xoolaha loo iibgeeyana loo abuuri lahaa si loo daboolo baahida asaasiga ah xoolo dhaqatadeenna loona xoojiyo awoodda ganacsatada soomaaliyeed sidaa daraaddeed runtii waa arrin muhiimadeeda u leh xoolodhaqatada iyo ganacsatada ka shaqeeya xoolaha iyo kuwo kaloo badan oo si toos ah iyo si dadbanba uga shaqeeya arrimaha xoolaha iyadoo maanta uu ka jiro dunida hoos u dhac dhaqaale oo ballaaran culays caalami ah oo ka yimid cudurka safmareenka ah ee covid nneteen awgeed haddana waa ilaah mahadii in aan xoolo dhoofinno maanta taasoo dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed kor u soo qaadaysa bishan ramadaan ee noo bilaabanaysa fadligeeda waa arrin lagu farxo waxayna qayb weyn ka qaadanaysaa kor u qaadidda dhoofka wax soo saarka gudaha waxaan xoogga saaraynaa in aan joogtayno suuqo qaasi iyo suuqyo kale isla markaana aan sii raadino suuqo kale oo loo igeeyo xoolaha iyo uunta xoolaha runtii maanta xoolaha la furay waad la socotaan muddo lix sannadood ah ee wadankan waxaa ka dhoofi jiray keliya waqtiga xajka keliya ayaa naloo furi jiray ma jirin ee, ba- waxaana saarnaa baan aya xayiraad ayaana saarneed xoolaha keliya xajka keliya naloo dhoofin jiray xoolaha maanta la furay ma ahan xajka waa xoolaha laga isticmaalo wadanka sacuudiga gudihiisa marka fursad fiican iyo dadaal badanoo wasaaradda ay dadaashay iyo wasaaradda ee, bey-adda iyo beeraha ee sacuudiga oo gacan weynna siisay ayaan waxaan ku guulaysanay lix sannadood kadib maanta in naloo wada furay xoolihii wadanka sacuudiga la geenayay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto iyo ganacsatadeeda fursad fiican ayaan haysanaa maxjarada ee ka shaqeeya xoolaha dhoofkooda meel walba ay ku yaalin waxaan la socodsiinaynaa inay ilaaliyaan ee, shuruudaha iyo maaragtay kan dadaal badan ayaa la soo galay haddana waan sii xoojinaynaa oo sidii oo maaragtay horumarkaas loo gaari lahaa muddo soddon maalmood gudahooda ah ayaa sacuudiga wuxuu u baahan yahay lix boqol kun oo neef oo ari ah iyo boqol kun oo neef oo geel in wadanka soomaaliya laga dhoofiyo laga bilaabo wiigan hadda aan ku jirno ay maaragtay wixii ka dambeeya ayay bilaabanaysaa bisha soo socotona dhoofka bilaabanaya leannu shuruudaha jira oo maxjarka xoolaha waqtiyo lagu hayo sida loo daweynayo waxaasoo dhan in la buuxiyo wey maxjarkii ku xadgudba shuruudahaas wuxuu noqon doonaa maxjar wadanka keliya aan loo xayirin laakiin maxjarkaas keliya la xayiro ganacsatada soomaaliyeedna fursaddan ha ka faa'iidaysto waxaan kaloo u sheegayaa maanta fursad fiican ayaa ka jirta suuqag fara badan ayaan helnay oo cumaan oo kale ka mid ah sanadkii hore hal malyan iyo afar boqol kun xoolo ay dhoofiyeen suuqag kalena waa insha allah waa ka wada shaqaynaynaa marka sidaa daraaddeed wa inay usoo jeestaan ganacsatada soomaaliyeed inay investment ku sameeyeen xoolaha sidii loo horumarin lahaa dhaqaalahoodana loo kordhin lahaa mar kale waxaan leeyahay hambalyo shacabka soomaaliyeed oo berri u bilaabanaysa ramadaanka ee fursaddan maanta aan helnay oo dhaqaalahooda iyo horumarkooda ay mar walba dowladda ka fikirayso sidii loo kordhin lahaa waa fursad aada u ballaaran aan ka wada faa'iidaysano hambalyo shacabka soomaaliyeed dhammaantiisa meel walba ay joogaan wasaaraddana habeen iyo maalin waxay u taagan tahay inay ka shaqayso sidii loo horumarin lahaa xoolaha soomaaliyeed suuqagna mar walba loogu heli lahaa kuwii jirayna loo xoojin lahaa
saxaab construction company
kana badan lankii kihemya ay sugay kambani dhismo kaamil ay agabshay kurbada leetay ogaw may weeli saxaab construction company-ya haddii ikol kalaylasi ilbaabadiis yacni kuway kormajara reed maylokoy kumbar galab dhisma kawaytoon dhimanayne kaamil ay kulisho kor ilasala hambuy keed waliya kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isdhab galab dhismo koy arag waxa ka kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daar digsaysato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka la sew saxaab construction company galab isgahuwaako Kan dhig.
kan dhaway kabakankala ku daranoo kulusho casri ah ku gogay oo kuusay ka dhisay daarta oo ku iilba galab dhisma qiimo shooragis ee kambanigii laha siintubiyaa saxaab construction company keed laha bandhiki ii kor ilayso kambani lahan buuyiyu saxaab construction company salow mayka keedsan oo bulshada lahan ka faa'iideey dhammaan qalabka dhismooda birshahoo lasiin kormaroona may ku mid aha baryimitiiba baalween badhaanto shishal duwan laamyeerisaas haatow eh dhadhaariga gaabale shamiindo shibka kufay lahoo akisbayr aan hayno iskab wali alwaax bisheegaday sida tawlo meesmuraali isteele tawlo dish tubooyinka biyo qalabka lan isticmaalo musqulo dhammaan tubooyinka lan isticmaalo biigilyowka safiito nooc walba leh safiito caadiyo neetan sharaxlayte kumastaato duwa iyoonay uunobaa mutleel midabkoo shal dubanoo meerila ka dhajoona maasha allah marxaban koyka dareer koyka jiifoyleedka galaasa dhammaan biro dhismooda rinjo ay bisheege run ballanka weelay berberalahan kuusa i baaq ee dhamag maya agabshay banaadira baawurshiha ku bartiiray baqaarka galabka dhismooda ee saxaab construction company laka fure kambaniga galabka dhismooda ee saxaab construction company yamayba usikiyaale dhismada cusub ee garaashka hore u maray godob haan ha ka horjeedka masaajidka dabaqeenka wali faahfaahayntaas dheer kulla hariirka horo shale ewerri halsado sagaalan iyo sado lihidun iyo sagaal lihidun iyo sagaal eberli hal sede konton ili soddon i siyeed soddon i siyeed ama koortanka damboyd oo eh eberli hal to
kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qiyaaray xildhibaan daahir amiin jiise oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo weliba isku jawaabay hadal shalay toys erig madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland oo haayay in maamul goboleedka puntland iyo bilowday isticmaalowga cuntada ka bahaayan dalka sidoo kaleetana usi sheegay in injarna wal deegaano kaleeto soomaaliya ku tirsan oo lahan ku dhoofi weliba daahir amiin jeese uus sheegay in walyaabaha qudaartaha bandhigeen maamul goboleedka puntland iyo haiti qudaar ka baxaasa deegaanada maamul goboleedka hiirshabelle dhinaca kaleetana weliba uso eed ku hadalay hadal horaan madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni uusan sheegay kaasoo hayti inuusan ku qayb qaadan doono khilaafaadka ku jira deegaanadan hirshabelle dhinaca kaleeta daahir amiin jeesow uuse dowladda soomaaliya uusan ka baaqay in lacagaha lanka tirageli kahorseedowga cudurka coronavirus in lan marsiina maamul goboleedyada balse la marsiiyo hay-ada shaqada kale ee ka howlan caafimaadka iyo sidii lanka horseeda lahay cudurka coronavirus welibaus maamul goboleedyaduusa ka eeday lacagahaas haddii gacantiyo la geliyay in iyon isticmaalayaan dhanoosho gaareys oo dhinac kaleetana tilmaamay in maamul goboleedyada qaar iyo hawajahayta doorasho shirjara-id isku gobada magaalada muqdisho iyo weliba hadalid isku mid hay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بعض صحافة دا أنا اسكن يري مانتا آه، وحان ربا إنان كهالو محوة هاي لباتوين كسو عصبون هذي قول كهيران إيو قول كبودلاند أغاستا هيرشبال إيو بودلاند وحان مقلني إن مدحوين الدني uu ku dhawaaqay muxuu ahay in gobolada dhexe wax u socda boosaaso ayna ka soo degin sida hadalka uu u dhignaa anigu waan akhriyey waxay u ekeed in la amraayay ganacsatada inaanan wax loo gudbinin goboladaas aada iyo aaday nasiib darro u tahay runtii jamhuuriyadda dhexdeedii inay gobolladii ay cunuqabatayn isku soo rogaan wax runtii aada looga xumaado waaye mana filaynin inuu federaalka dhibkaas keenayo qof kastaoo muwaadin oo soomaaliyeedna wuu ka xun yahay weliba waxaan rabaa inaan si gaara ula hadlo madaxweyne dani horta marka ugu horeyso xukuumadihii dowladihii hore muxuu ahay soo jiri ayaan iskula soo jirnay xildhibaan nin soo noqdayaad aheyd golo wasiirro ka soo qayb galay anigu danigii labaadaan arkaahe ma arko danigii aan aqaanay ee muxuu ahaa wanaagga badan lahaa ee soomaalinimada jeclaa ee muxuu ahaa jeclaay qarannimada jeclaa ku uma jeedo dani labaad ayaa yimid oo koobi ah oo rabo qaranka in isburburiyo oo rabo in muxuu ahay gobolladii dalka inta meel walba iyo qarankii iyo shuruucdii dalka uu lahaa inta kasoo tagay hadda maanta jecel in muxuu ahay hiirshabeelle iyo iyo iyo iyo puntland oo ilaa iyo xilligii muxuu ahay burburka isku tiirsanaa meesha keliya ee muxuu ahay dekada keliya lawada isticmaalaya ay ahayd taa boosaaso ay ahayd ee xoolaha hiiraan ka baxo dekada keliya muxuu ahay wax ku dheefaysay ee xoolahaas iyo nacfigaas iyo qudaarta laga qaaday hiiraan ay dadka reer puntland ku tiirsanaayeen in maanta aad tiraahdeed waa la kala goyna horta ma waxaad cunuqabataysa ma reer puntland aad cunuqabataysa ma waxaad cunuqabataysa dadka muxuu ahay gobolada dhexe kasoo jeeda aad cunuqabataysa yaa waayo adee cidda aad cunuqabataysa mase waa iska hadashiyo iska hadlow inay igarihi la sheegi jiray ayaad noqotay wallaahi saaxiibkay dani oo aan u aqaanay nin weliba ahludiina oo nin fiican aan u aqaanay maanta heerka uu maraayo waa anaa ka naxay waxyaabaha aan t v usoo fadhiistay ee aan maanta inaan ka hadla aan u go-aansaday ayay ka mid tahay intaa kadib waxaan rabaa madaxweyne dani inaad arrintaas ka laabto gobolladaas gobollo isku tiirsan ay ahaayeen waxaan hubaa qudaarta ka baxda beledweyne ee muxuu ahay lagu baakadeeya ee puntland tagtaa raashinka hadda shalay aada isku soo sawirayseen oo muxuu ahay madaxweyne ku-xigeenka puntland walaalkeen iyo wafdigiisa ay isku sawirayeen ma ahayn raashin ka baxa puntland waa la ogyahay waa raashinkii laga qaaday hiiraan waa mooskiyaa laydinka qaadaa cambihiyaa laydinka qaadaa bambaygiyaa laydinka qaadaa qarihiyaa laydinka qaadaa wax aanan laga qa- basashiyaa laydinka qaadaa annagana wixii aan qaadno wax oo dadkayna ay qaataan ay wax ku soo gotaan haddii aad leedahay maanta aan kala furunno hadde ganacsataa awalba sharcigaas noo dejisay oo wanaaggaas badan lahoo in lasla noolaado wax lasla ganacsado ganacsatada ay ahayd ganacsatada reer puntland meesha ugu badan oo wax ka gataan eh, ama xoolo nool ha noqoto ama qudaar ha noqoto ay ka gataan waxaa weeye hiiraan waay haddii aan kala miirmayno insha allah waxaan raasanaynaa suuqo kale iyo iyo meelo kale aan raasanaynaa sababna ha u noqdo madaxweyne dani iyo dadkii ganacsatada ahaa ee reer reer puntland oo hadli waayey oo madaxweynahooda naqdin waayey ha u noqoto een, iyagana cashir ee, muxuu ahaa lagu kala go-o ha u noqoto laakiin waxa aan leeyahay isla jirkaa roon ummadda soomaaliyeed in isla jirtaa roon dowladnimadaa roon waxaan rabaa madaxweyne dani arrintaas apologize ha ka bixiyo asay afkiisa ka soo yeertay raalligarayn ha ka bixiyo muxuu ahaay een, een, een, een, ma aha mid qabata gobollada dhexe khaasata hiiraan wax qabata maaha waayo canowga boosaaso eh, ku nool ama garowba ku nool wuu u dhiminayaa cunto ka soo baxda een, een, een, een, bari ama nafaqadara ha ugu dhinto ama ha ugu dhinto ma doonayno marka canowgaas anaga qaaliyu nagu yahay oo reer puntland ee nafaqadaro u dhiminaya ee qudaartii iyo dadkii ganacsigii kala dhexeeyey iyo wanaaggii iyo soomaalinimadii laga nasqaaminayo annaga qaaliyu noogu fadhiyaa wiilka oo reer puntland iyo canug gabadha reer puntland ee muxuu ahaa ee u dhibaatoonayso haddii maanta ficilada uu- uu- uu sameeyo walaalkeena uu sameeyey een, muxuu ahaay een, ee, laga dabaaktamo een, runtii aad baan ugu xunnahay arrintaas iyada waxaan rabaa een, arrinta marka aan rabo waxaa weeye een, hadda ka hora waxaan aan dhegaystay een, ninka la yidhaahdo madaxweyne waare oo dowladda federaalka ay isku dhacsan yihiin oo leh een, geel ayaa shabeel ilmo ugu joogsaday markaasu wuxuu yidhi ee, waxaa la yidhi geelaa kaaga joogsaday shabeelow ilmihi maya maya shabeel maaha ari ariga waa wax iiga joogsaday ayuu ee, muxuu ahaay ay- ay- ay- ay shabeelka uu yidhi hadda waxaan leeyahay waxaa noo nisray ee dadkaayna cunaqabatayn in saaro isku dayay ee shacabka soomaaliyeed in kala gooyo isku dayay ma aha danni waa ushiis laga arkaa ishiis lagu tumaa Aa, ushiis laga ishiis laga arkaa ushiis lagu tumaa waa waaro waay waaro waxaan ku leeyahay intaad biisi ku tahay lixdii biloodba qof bedel lixdii bi- lixdii biloodba qof bedel lixdii biloodba muxuu ahaay maamulka dabagedi intaad biisi ku tahay ayaa maanta dadkeennii xataa suuq kale oo kastama ah uma adna raadinin Eh, haddii eh, inta ay ay isku dhaceen muxuu ahaay cilaaqaad xumo ay dhamaato ay dhacdo eh, muxuu ahaay intee kuu kastama ma adin raadin marka maanta ma aha dani ma aha ninka eh, muxuu ahaay nagu tiigtiigsaday waa sabab adiga taada e waay waxaan ku leeyahay haddii aadna xiriirka kaala dhexeeya dowlad goboleedyada aasna wanaagsanayn haddii maamulkaaga aan aragnay muxuu ahaay eh, maamulkaaga aan aragnay kan eh, muxuu ahaay lixdii biloodba gudoomiyaha degmada eh, gudoomiyaha gobolka beledweyne bedel eh, gobolka hiiraan gudoomiyaheeda bedel biisi aad ku noqotay waxaa weeye walaalo waadna dayacday waxaan rajaynayaa wakhtigaaga waa kuu dhammaaday saddex sano ayay wax yar kaaga dhammi yihiin ha isku dayin inaad shirqoollo aada maleegtid oo aad aad aad cumro dheerayska dhiganayso S- afar sano ayaa qofka maandhaydkiisa ah afarta sano sanad walaalkaha kuu soo haayay saddex sanana adaa haynaaya hal maalina lagu diri maa aniga daahir hal maalin in liigu dara ma rabo maandhaydkayga afar sano oo ahaa afar sano kadib ama waa lii soo dooran ama dadkan ka fadhiisan adigana sidoo kale waay laakiin bad- bedelkan faraha badan leh waxaan filayaa eh, eh, la- la- xilligii oo rafashadaad ku jirtaa xilligii rafashada marka waxba kuuma tarayso waxaad yeelaysaa hi- eh, hiir shabeelle maanta uma baahno dib u heshiisiin uma baahno wax kale uma baahno waxa keliya ay u baahan tahay waxaa weeye odayaashii dhaqanka imaamkii ogaasyadii eh, boqoradii eh, islaamyadii eh, garaadyadii la waco li- malaaqyadii la waco la yidhaahdo wabaradii la waco la yidhaahdo soo doorta eh, dadkii idii mateli lahay sagaashan iyo sagaal xildhibaan ayaa meeshaas yeelay sagaalka iyo sagaashanka xildhibaan soo qoro muxuu ahaay een, een, aad shalay qaybsateen soo qoro keena in la yidhaahdo intaas unbay dhiman tahay maalinta iyo ad hot commitee la sameeyo oo liiska noo qabto intaasna dowladda federaalka ha idinka filan waarow ha isku diyin inaad rafato oo rafashadaada ay wax hadlayso ha isku diyin indha aad iyo aada u feejiganaan kuugu fiiriyohoynaa ficilada aad sameeyohoyso rafashay waagta guddoomiyahan bedel kan ka sii bedel kan ka sii bedel kan ka sii bedel kan xoogaa guna ee lacagaha laga qaado kan ku wareeji kan xoogahaas lacagaha soo aruuriy beri siuusa sirtaas u bixinna bedel war waxaas maamul ma noqonayo waare walaalkeeyaa tahay nin aqoon-yahanaa tahay waan ku jeclahay weligay kulama qabsanan maamulkaagaa xaq baa naga saaran hiir shabeelle inaan kula badbaadino aniga xanuunka gaarha iga saaran dadkii loo xil saariyo wax ka dhisiyaan ka mid ahaa sagaal bilooday kanaaci igu cunaysa hiir shabeelle sideed in la burburiyana maanta ma ogoli in la burburiyo ma la ogolo iska daaya qori saarashada baabuur jaridda hogaamiye kooxeedii uxuubsiishada awood iska raadinta waxaasoo dhan xal ma noqonayso waxaas waxaas wax oo xal noqonaya male maandhaydka muxuu ahay wuu dhammaanayaa bisha julaay ama juun waa la bilaabayaa maandhaydkeedii noqo geesigii bilaaba geesigii waarow inta ku dhawaaqo odayaashayda ha yimaadiina yidhaahda noqo ama dib ha lagu soo doorto ama aan lagu soo dooran shaksigii hoteelada inta banneeya odayaasha dhaqanka ha noo yimaadiin ha soo salagto gareeyaan xildhibaanada yidhaahdaa noqo geesi noqo laakiin haddii aad aad ku waalatid lix biloodba bedel waara ka qaad waara u dhiib jeyta ka qaad jeyta u dhiib cali caraale ceyri dabageedl ceyri inta war walaalow xalka bal ii sheeg wuxuu qaban karo lix bilood qofku wuxuu ku qaban kara ii sheeg lix bilood waa intiis bartaa oo xilligii barashada dadka aad magacyadooda kala baran lahay ayaad ukaadinay kadibna waad bedelay war waxaad xal noqon mayso nin aqoon-yahan haa tahay waar waa ku aqaan aqoon yarro kuuguma ogi laakiin idhono meelay kaa martay kolley ma adna ku sarin saddexdii sano ee aada maamulka haysa inaad maanta dani usoo gurbaan tunto gobolada u yidhahdo waa carqaladayna waa cunaqabataynaan saaraya waxaan filayaa adinkii iyo iyo iyo danigaan isku fiicneen taasaa sabab u ahay in lais yidhaahdo muxuu ahay muxuu ahay in lais yidhaahdo waa hala cunaqabatay dani asaa cunaqabataysan meesha faraha la gashto oo leeyahay yaan wax la gaarsiinin soo hiiraan maaha xoolaha aan qaadanayni aan dhoofsanayni annaga badar ka yimaada dibadda ka yimaado boosaaso nooga soo degto ayaan ku soo gadanayni haddaan waayno xamaraan keensanaynaa ceel macaanaan furan karnaa meel walba hobyadaasaa laga dhoofsan karaa meel walba asaga ayaa iscunada qabatay waxaa keliya la rabaa marka ganacsatadiisi yaala waxaa la doonayaa inay jawaab ka bixiyaan ilan ilaa iyo burburkii xiriirka naga dhexeeyey ma aheen xiriir caali ah oo hal maalin wax lagu soo koobi kara maa walaalaha reer puntland waxay noogu fadhiyaan dad qaali agtayna ka ewa dad aada u macaan badan wa waxaan ku xasuustaa gurmadkii ugu dambeeyey ee muxuu ahay fatahaada biyaah ayaan ku xasuustaa dad la quuri kara maa laakiin haddana inuu dani iska soo fakado oo xerkaha goosto oo u yidhaahda dowladda federaalka saa hala cantuugo gobollada saa hala yeelo oo ayna ka daba hadlin ani aydhono cashir u qoran miyaa ma garanayo taas walaalahan ka sugaynaa waxay ka yidhaahdiin laakiin waxaan aad iyo aad aan respect garaynayaa oan cise iyo sharafna u hayaa shacabka reer puntland agtaynana qiimay ku leeyihiin laakiin ma ogolaanayno in deegaan doorashadayna iyo haddana muxuu ahay deegaankayna loogu hanjabo annagoo weliba dhiban hiiraan waxay u dhiban tahay hiiraan gobolka liira waxay u dhiban tahay dhibkii ka soo gaaray maamulkii muxuu ahay cabdiweli gaas sababtoo ah lacagihii boosaaso lagu samaynayey iyo garoobi lagu samaynayey ee baalweynta ahaa ee qof iska daawacanayay ayaa xoolihii noolaa inta lagu gatee ilaa ay hadda ay kasoo kabsan laayihiin lacagtiina xaansha ay noqotay sabab ay u noqotay in doorar wax lagu kala gato maanta in waddan intaasoo culaysa isiigu soo safray laba gobol oo intaasoo culaysa isiigu soo safray in madaxweyne daniyoo kale asku fududaado is yidhaahdo wax looma gudbin karo isagaa cunaqabataysan annaga ma aha ninka oo annaga inta inta inta intaan asaga uu dhoofinayna bese haddii aan muxuu ahay aan cunno ayaa nagu filan marka waa ka xumahay arrintaas ayadaa waarana waxaan leeyahay waarow waxa noogula diginayo waa adiga sababtaada adiga sababtaada waay waa siyaasad xumadaada sababtoo ah haddii aad waddankan customers kale iyo iyo ilo kale aad aad mar hore u raadin lahayd saacaddan adig ruuxa oo ku fududaan lahayd masaasay dheheen ha eh, haloo dhoofiye cadan haloo dhoofiye haloo dhoofiye muxuu ahay cilmicaan ha laga dhoofiye haloo dhoofiye xamar ayaad ilaha amarkaagaa socon lahay laakiin inaad amarkaaga soconaynin ayaa sabab u ah inaad maanta muxuu ahay aad- aad- aad- aad- aad deegaankaas ishaas ugu yeesho aad iyo aadaad umahadsantihiin waxaan leeyahay madaxweyne waarow intaad biisi ku noqonayso eh, guddoomiye gobol bedel guddoomiye gobol ceyri guddoomiyaha baarlamaanka iyo adiga isfiirsada intaad biisi ku noqonayso waddankiioo maanta dhibaato ay ka jirto oo corona virus oo ku jiro oo wax walba ay ka jiraan bes eh, maalinta dhibaato ay dhacda inaad fiirsatiin macnaha eh, waxyaabaha hay-adaha ay kaalmeeyaan in la fiirsado ee dowladnimadii dhammeed intaas ay ku soo aruurtaa filimaynin arrintaas ayada aad iyo aad ayna ay- ay- ay niyadjab noogu abuurtay waxaan rabnaa dowladda federaalka aan ka codsanayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba lacagaha halka milyan ah oo loogu talagalay gobollada yaana maamulada gacanta loo gelin maamulada waa ognahay waa lacag raadis qaarkood xilkiyaa ka dhammaan rabo inay doorasho ku galaan ay rabaan qaarkood wax baaya ay rabaan lacagaha kaashka hay-adaha xaqa u leh hala marsiiyo isbitaallada beledweyne kaljohor ha la marsiiyo halagu halagu muxuu ahay ha lagu qalabeeyo mas-uuliyiinaa joogta ha loo marsiiyo hay-ada samafalaa jira ha loo marsiiyo laakiin yaana kaashka dadka eh, muxuu ahay baahida gaarka ee qaba ee doorashada eh, muxuu ahay wakhtigeeda uu ku galay yaan la marsiin intaasna waxaan rabaa inaan aan ugu faa'iidaysto eh, muxuu ahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan idinka codsanayaa hiir shabeelle arrinteeda inaan ka wada shaqayno hiir shabeelle arrinteedu ma rabno in muxuu ahaay ay ay qas iyo qalaanqal gasho waa meesha aan isleeyahay waa ugu sahlan tahay haddii la waco odayaashii dhaqanku guddi eh, ad hood committeena la sameeyo liiska unbaa la qabanaya ma aha dad isdagaal maaha dad is- colaad ay ka dhexaysa maaha dad wa- eh, sadbursi isku haysta maaha dad muxuu ahaay la iscayrsanaayo maaha waa wixii oo hore idinku jiraya maanaydkooda dhammaada wixii oo kale soo keensada ama soo cisho ama ku cusub keenso aday ku jirta intaas waa intaas haddii madaxweynaha eh, dowladda federaalka iyo iyo ra-iisul wasaaraha ay qaban waayaan anigu ma garanayo doorashada ka weyn sida loo qaban doono waxaan leeyahay arrintaas aan iskala shaqayno arrintaas xildhibaanada ka soo jeeday eh, hiirshabeelle waa xildhibaano aad iyo aad aad iyo aad u feejigan waa xildhibaano runtii eh, muxuu ahay m- ay ka hayso eh, muxuu ahay haddii xataa aan waynayo kursigeeyo wax walba waxaa igala qaalisan en- en- eh, hiirshabeelle oo burburta wax walba waxaa igala qaalisan hiirshabeelle oo burburta sidaas aageed laxtijaclo weyn baa naga haysa ama mucaarad ha ku jiro ama muxaafad ha ku jiro ama nabad iyo noloshii la sheegaya ha noqdo ama mucaarad kale ha noqdo hiir shabeelle laxtijaclo weyn baa naga haysa cidna ma ogolin inay dimindaabiyeyso arrintaas hala- hala ogaado arrinta aan raba in la ogaado arrintaas waa hiir shabeelle laxtijaclo weynaa naga haysa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha federaalka intaba waxaan ka codsanayaa si deganaasho leh oo aanan ahayn tii eh, go- gobollada kale ka dhacday oo kale aanan ahayn in loo wajaho wakhtigiina waa dhow yahay inay dhaqdhaqaaq muujiyaan oo ay f- il gaara ku eegaan nimanka hadda xilka haysta oo doonayo in muxuu ahay eh, si- eh, ama ay sadbursi sameeyaan ama ay- sidii ay ku soo noqon lahaayeen shirqoolkeeda ay maleegaan waayo ognahay eh, ani hadda ku ceebin maayo qof kasta oo xil aska dhammaanayo wuu ku tala oo arrimahaas wuu- waa daliimkiisa wuu ka dhigtaa laakiin haddana meeshaas mugu ogolin waxaas waxaan rabnaa deganaasho siyaasadeed waxaan rabnaa akhyaarnimo in wax loo dhammeeyo aad iyo aad baad ubahas- umahadsan tihiin iga raalli ahaada cid allaale ciddin ku tarax tagay sida madaxweyne waari iyo madaxweyne danni waxaan leeyahay laxtijacle iga saaran dadka aada xakuntiin ama ha noqdo reer puntland ama ha noqdo reer hiir shabeelle ayaa iga keenaysa xanaaqa iyo qaylada iyo meelaha aad wax dhigaysaan oo aan jeclaysanaynin marka aad iyo aad umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
een moorikadaayi osabaa liinguriyey aan booro wali atilii ogayna ii eeliglow usbaalma eh شعب كمباني سبير بارتيس عالميها بوسوي ولا oonlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki galona meel aaran ewan guuraya isbeer baaburlanki fadawna saxaab kamban isbeer baartisan ororay ila wali jeelaa uurka anroona afarshay meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto injeryi alaabtiyo hay ku oon bateenna bulshoy oroora saxaab kambani isbeer baartis أنت مليا أفربون يقفليا أبر موصف رأيي إسكامين طلع وهلاوكي أنا جريدي واحد إليي أنت سينك أكاسي مدون على البلد بابور وايس فلاسان أنت سيرا بلسو الشعب كمبري إسبير بارتيس saxaab combany sbeer bartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baaburta sida motoorada oo nooc walba le luga baaburta batariga baaburta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta le oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc kasta le mooto lama lugaadley bashkaleetiya iyo isbeer kale oo fara badan ankaseeda walaalayaal saxaab combany isbeer bartis ogaada bulshooy hamar malanku adeegaa wayba ususu toos enkiirinya abuudabey saxaab combany sber bartis iyo weliba usaa ka horjeeda station yarooga ama walaay faahfaahayan kula xiriir teleefon lambarada shale ciberli hal shan konton iyo shan tumi toddoba
qaybgadan barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan ayaa isla deerna qiyaaray wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cabdi macalin maxamed iyo weliba uu sugeega shirjaraadka qobda xafiisyay magaalada jowhars oona ku warbiyey saameynta cudurka koronafirus ee maamul goboleedka hirshabeelle dhinaca kaleetana bulshada ka dhaqan deegaanada maamul goboleedkaasi hirshabeelle oo ka baaqay in iyo ku digtoonaadaan cudurkaas koronafirus islamarkaasna uu sheegay in iyo raxan bulshada talooyinka iyo biyaan laamaha caafimaadka iyo amaradaha ku baxow mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan maanta aan rabnaa inaan halkan aan aan kasi kasii wadno wacyigelinteennii maamul goboleedka ama dowlad goboleedka hirshabeelle ee wasaaradda caafimaadku ay horkacaysay marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan aan u mahadnaqo wariyayaasha halkan galabta igu soo booqday oo ka mida wacyigelinta ka mid ah doorkooda ka qaadanhaya tan kale haddii aan u soo noqdo cudurka kan coronaviruska waa cudur caam ah oo safmar ah oo dhammaanba adduunka ku dhacay lagana midaysan yahay in la iska kaashado maadaama uusan cidna uusan daynayn uusan macnaha muslim iyo gaalo iyo madow iyo cadaan iyo kulli uusan kala soocayn waayeel iyo caruur iyo rag iyo dumar uusan macnaha midna uusan dhaafayn taasaa qasaba in la iska kaashado midda ugu wanaagsan oo cudurka kan looga hortegi karahayo waa in guryaha la joogo muddada uu loo malaynhayo inuu qaadanhayo qofku haddii uusan uusan macnaha u socon howlo muhiim ah inuu ku sugnaado guriga marka labaad inuu gacmaha iska dhaqo mar kastaba horey baan u sheegnay dad muslimaan nahay oo shan waqti yani weysaysanhaya marka caruurta laga saaro marka waxaa la rabaa mar kasta oo xaalad kale aad gashaba inaad gacmahaaga si wanaagsan muddo labaatan sekan ama ka badan ah inaad gacmahaaga aada u dhaqdo waxaa la rabaa meelaha la isugu imaado inaan macnaha la hakiyo sida meelaha lagu cayaaro banooniga shaneemooyinka maqaayadaha meelaha jaadka lagu cuno waxaasoo dhan macnaha in la hakiyo waxaa kaloo loo baahan yahay in la ilaaliyo distansiga la isu jirsanhayo in la ilaaliyo oo ugu yaraan laba mitir mar kastaba aad ku dadaasho in aad la isu jirsado qufac oo kale yani in la kala fogaado ayaa loo baahan yahay haddaan marka u soo noqdo xaaladahaas waxaad ogtihiin hirshabeelle in laga helay case oo weliba dhimasho ah oo weliba qof mas-uula ku dhacay loona soo qaaday muqdisho loo soo qaaday sidaas daraaddeed hirshabeelle oo u furan kilalka shanaad ama ismaamulka soomaalida ee etoobiya u furan waxaa weeye waa waa xuduud dheer waaye marka waxaa la rabaa xuduudkaas laftiisa in aan ilaalino dadka ka soo gelaya waxaa kaloo loo baahan yahay in wacyigelinta mar kastaba la sii wado yani waxaa jira in la isxakameeyaa loo baahan yahay oo oo macnaha adigu aad karantiil inaad isgeliso oo gurigaaga aad joogto gurigaaga ku sugnow iskuulladii waa la fasaxay cayaarihii waa la fasaxay dugsiyadii qur-aanka waa la fasaxay masaajidyadii waxay fidinhayaan in aad gurigaaga ku tukato oo sidaan oo kale markay dhacdo macnaha ay ku bannaan tahay inaad gurigaaga ku tukato marka waxaa loo baahan yahay amuurtaas oo dhan in si saxa loo qaataa loo baahan yahay cudurku waa ku jiraa hirshabeelle waa ku jiraa inkastoo macnaha agab ku filan oo lagu baaro ayna jirin dad badan baa dareemahaya oo calaamadihii ay ka muuqdaan oo hadday tahay urkii oo ka tegahaya dhadhankii qandho qufac waxaasoo dhan waa ay jiraan oo waxaan la wadaagnaa waddankaan la wadaagnaa waadna arkaysaan oo hadda qalabka wuxuu yaallaa muqdisho maalin kasta waa la baarahayaa waxaa soo baxaysa dad badan oo bositiifa dhimashana waa ay soo baxaysaa marka waxaa loo baahanya annagu ka wasaaradda caafimaad waa dadaalaynaa iyo hay-adihii kale oo adeega caafimaadka samaynhayay madaxdii oo dhan baa macnaha iyo wasaaradihii kale oo dhan baa dadaalahaya waad ka warhaysaan in madaxweynaha uu iclaanshay in iskuullada la fasaxo cayaarahana la fasaxo dadkuna ay guryahooda joogaan in dadka la ogeysiiyey wasaarado dhowr ahna guddiyo laga sameeyey oo ay ka matay wasaaradda caafimaadka guddiyadaas oo ah kuwo caafimaadka qaabilsan laga hakiyey shaqooyinka iyo barakacayaasha oo yani dadkeenna waa dad fakri ay u badan yihiin amuurtan markay dhacdana yani waxaa soo baxaya baahi badan baa soo baxaysa gudiyadaas waa loo sameeyey federaalka waan wada shaqaynaynaa waa la dadaalahayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha kale iyo wasaaradda caafimaadkuma mar kastaba shir joogtaa ayaa la yeeshaa marka waxaan filahayaa inaad waxaasoo dhan oo waana ah inaad qaadataan
guud ahaan akhyaar ee barnaamijka anu kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliyah sinsaaranta sinkula dariirta dhinacsanaadan waliba gacan weyn ku jeystayay mahdi gudiirto cabdinaasir axmed maya mar kale marlamaad inta kulmaanan waliba sinkugu tabaana sidaas iyo ammaana ala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu